faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya uu ku hardamaya kismaayo iyo cabsi laga qabo in ciidamo etoobiyaan ay weerar ku qaadaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo khudbad jeedinta musharaxiinta jubbaland oo maanta ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qaar ka mida musharaxiinta jubbaland oo gebi ahaanba iska casilay musharaxnimadooda xilka madaxweynenimo ee jubbaland iyo ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ka warbixiyey sababta keentay qaadashada lacagta shilinka soomaaliga qodobadaas iyo kuwo kale ayaa warka duur ku dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha sideedaad ee agost labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen waarkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya ayaa ku haradamaya magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka jubbaland dhanka kale cabsi ayaa laga qabaa in ciidamo etoobiyaan ay weerar ku qaadaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo magaalada kismaayo waxaa weli ka taagan xiisad u dhexaysa ciidamada etoobiya iyo kuwa jubbaland oo taageero ka helaya dowladda kenya kadib markii shalay garoonka diyaaradaha loo diiday inay ka degto diyaarad ay wateen ciidamo militari etoobiyaan ah oo doonaysa inay halkaasi ka degto diyaaradaasi ayaa waxaa saarnaa saraakiil etoobiyaana iyo qalab ay rabeen in ay ku rakibaan garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo si halkaasi ay u soo degaan amaba ay u yimaadaan saraakiil kale oo ka socota dalka etoobiya wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan in maanta la filayo inu halkaasi gaaro taliyaha ciidamada amisom oo ah shakhsi etoobiyana tiyaabu yalmo oo magaalada kismaayo ka degi doona waxaana laga cabsi qabaa inay ka daba dhuumato amaba ay ku daba xirato diyaaradda etoobiya ee laga celiyay inay ka degto garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo xogta aan helayno ayaa sheegaysa in ciidamada etoobiya ay ka go'an tahay inay qabsadaan garoonka kadibna ay awoodda ka tuuraan axmed madoobe oo isagu doonaya inuu markiisii saddexaad kusoo laabto kursiga hogaamineed ee jubbaland waxaa jirta cabasi xoogan oo ciidamada etoobiya laga qabo ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo gaarayeen ilaa iyo afar boqol oo askari inay weerar ku qaadaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ilaa wareedyo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegeen in etoobiya oo taageeraysa dowladda federaalk soomaaliya ay ka go'an tahay in aysan doorashada madaxweynenimo ka qabasoomin magaalada kismaayo haddii xitaa ay ka dhacdana uusan halkaasi sii joogin oo xukunka uusan sii haynin axmed madoobe wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamada kenya aysan u babgac dhigi karin ciidamada etoobiya ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo haddii ay weerar toosa soo qaadaan aysan dagaal toosa la geli doonin dhinaca kale garoon macmalah oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo oo laga cabsi qabay inay kasoo degto diyaaradda ciidamada ee milatariga etoobiya ee laga celiyey kismaayo ayaa la sheegay in xalay carre ay ka buuxiyeen ciidamada jubbaland si halkaasi aysan diyaaradda usoo cagadhiganin dhinaca kale waxaa dagaal uu soo kala dhex galay taliyaasha ciidamada etoobiya iyo sidoo kale kenya kuwaasi oo markan ifooda isdaray inkasta oo kenya iyo etoobiya ay yihiin dalal xulufa haddana waxaa hadda taagan khilaaf u dhexeeya labada dhinac kaasi oo ku salaysan arrimaha soomaaliya dowladda kenya ayaa si cad u sheegtay inay la safan tahay axmed madoobe oo ay sheegtay in uu yahay ninka keliya ee ay xulufada kala tahay soomaaliya laakiin xukuumadda adis ababa iyo muqdisho ayaa qaba in wakhtiga axmed madoobe uu dhammaaday diyaaradda etoobiya ee ciidamada kenya ay shalay u diideen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ayaa waxaa ka dhashay khilaaf xoog leh oo labada dhinac soo kala dhex galay mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha kismaayo oo magaciisa ku gaabiyey ismaaciil islamarkaasina taleefanka ugu waramay royters ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda aysan garanaynin in ay ahayd mid rayad iyo sidoo kale mid milatari si kastaba sababta loo celiyey ayaa laysku haystaa labada taliya ayaa markani fooda isdara iyadoona arrintan ay xurguf ka dhex abuurtay dalalka etoobiya iyo kenya oo iyaku dana kala duwan kale soomaaliya etoobiyana waxay la safan tahay dowladda federaalk soomaaliya oo doonaysa inay jagada ama baxilka ka ceyristo axmed madoobe uusan dib ugu soo laabanin kursiga hogaamineed ee jubbaland khudbad jeedinta musharaxiinta u tartamaya jubbaland ayaa maanta ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland ayaa maanta waxaa loogu qabtay xaflad ay khudbadaha ku jeedinayeen magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland iyagoona soo bandhigayay doonitaankooda iyo waxa uga qorshaysan inay u qabtaan maamulka jubbaland haddii xilkaasi ay ku soo baxaan musharaxiinta dhammaantood waxay si isku mid a u sheegeen inay ku dadaalayaan horumarinta maamulka jubbaland iyo sida isku raaci lahaayeen shacbiga maamulka jubbaland waana kuwan qaar ka mid a musharaxiinta oo khudbadahooda jeedinaya
dhammaantiin waa idin wada salaamayaa magacaygu waa canab maxamed daahir sida aad ku maqasheen waxaan ahay haweeneyda keliya ee meeshaan hadda ka ah musharaxaad una taagan inay qabato xilka madaxweynenimo sidaa darteed waxaan ahay qof haysato tacliin sare dugsi hoose ilaa dugsi sare ku dhammaysay soomaaliya jaamacad ilaa heer jaamacadeed ka soo qaadatay dalka dibaddiisa shan iyo tobankii sane ugu dambeeyey waxaan ahaa qof ku howlan dib u dhiskii ummadda soomaaliyeed kana qayb qaadatay waxaan ahaa gabadhii koowaad ama labaad oo musharax noqotay xilka madaxweyne u tartanta labadii kun iyo lix iyo toban toddobiyo toban sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay inaan ahay maanta gabadh u taagan inay dowlad goboleedka jubbaland qabato kartideedii waan leehay waayo aragnimadeedina waan leehay sidaa darteed xildhibaanada halkan joogay sharafta leh ee jubbaland waxaan idinka codsanayaa codkaygi codkiina inaad siisaan igu aamintaan inaan ahay qof howlkar ah dhammaystiran xiskeeduna dhan yahay marka halkaan waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo khudbadeyda dowladda jubbaland waxay leedahay dhul khayraad badan waxaana lagaba maarmaana in laga laga faa'iidaysto dowladdaydu waxay diyaarinaysaa doontaa qorshe cad oo lagu sameeyo wax soo saarka laguna kobciyo dhaqaalaha khayraadka badda waxaan leenahay badda ugu dheer afrika sidaa darteed baddeennu waxaan leenahay berri adhi iyo geel iyo lo' baa inoo jooga berrigu markuu abaar ku dhaco adhi iyo lo' iyo geel iyo inka badanba badda inoogu jirtaa sidaa darteed soo saarkeedii ayaa aada inoogu liita waxaan samayn doonaa qorshe cad oo looga soo saaro afar qaybood baan u kala bixiyey awalan marra kalluumaysatadu waa inay horta laysans yeeshaan waa inay sharci yeeshaan si ay u suurta gasho siyaasadayda afar sano dowladdaydu waxay muhiimadda saaraysaa kobcin dakhliga midaynta dhaqaalaha jubbaland shaqada ugu weyn ee dowladdayda ay qaban doonto waxaa ka mid ah midaynta canshuuraha berriga iyo badda gundhig siyaasadeed maalgashi leh oo oo lagu abuurayo ganacsiga yaryar ee loo yaqaano small business wax soo saar dhiirigelin iyo dhoofinta sida kalluunka xoolaha iyo waxyaalaha aan leenahay oo dhan shaqo abuur qaaminaya dhinac walba oo loo sameeyo dhallinyarada
anigoo ah maxamed cumar geedey musharax u taagan hogaaminta dowlad goboleedka jubbaland afarta sane ee soo socota laba kun sagaal iyo toban laba kun labaatan iyo saddex waxaan idinla imaan doonaa dowladda aan hoggaanka u qaban doona ay ku dhaqmi doontaa ama ay hirgelin doontaa sarreynta sharciga maxaa yeelay ummadda haddii aanan heshiis yani wax heshiis aan uga helin waxyaabo badan oo isha ay macallin u tahay aan intaan kula soo ekaanay dad badan ay xogogaal yihiin aan soo marnay ayaan ka soo dhaxalnay inaan sharci lagu dhaqmin Ee, jubbaland waxay u howlgeli doontaa sarreynta sharciga si qof koox ama qabiil aanay sharciga ula tartamin sidaa aawadeed marka waxaan muhiimadda saari doonaa in sharciga uu sarreeyo
qaxootiyada ay joogeen oo aad garanaysaan xataa waxtarka ay maanta noo yeesheen dadkan qaxootiga ah soo noqodkoodii waxa ay noo tareen maanta markaad dib u fiiriso agaasimayaasha iyo waxyaalaamaha dowladda dadka hadda maanta mas-uuliyadda ka wada haya waa dadkii qaxootiga nooga yimid oo aan isleeyahay human resource baad ka hesheen waxaan rabaa oo aan rabaa hadalkayga inaan kusoo gebagabeeyo inaan kobcinno dhaqaalaha kadib markaan deegaanada xoreyno oo aad garanaysaan gobolkaan maanta aan ku jirno warshadihii uu lahaa ee gobolkaani iyo mashaariicdii muhiimka u ahayd ee gobolkaan uu lahaa laga soo bilaabo warshaddii sonkorta tii kartoonka tii bariiska hilibka hargaha iyo saamaha kalluunka marka laga soo tago mashaariicdii faanoole baar dheere biyo xidheenkii mashruucii migaambo bariiska intaasoo qorshe ah waxay lahayd gobolkani kulligood statekan faa'iido maanta soomaaliya oo dhan u ah qaar ka mid a musharaxiinta jubbaland ee u tartamaya xilka madaxweynenimo ayaa gebi ahaanba waxay iska casileen musharaxnimadooda kadib marka ay sheegeen in codsiyo ay kaga yimaadeen beelahooda iyo la taliyaashooda cabdi xiisya axmed cabdi oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland islamarkaasina ka mid ahaa xubnaha loolanka adag u gelaya doorashadaasi ayaa gebi ahaanba waxay iskaga tanaasuleen u tartamidda xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland waxay labadooda sheegeen in ay culaysyo kaga yimaadeen amaba la tashiyo badan oo ay sameeyeen kadib ay u soo baxday inay iskaga tanaasulaan xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland musharaxa xilka madaxweynenimo u tartamayey cabid dixiis waxa uu sheegay in beeshiisa ay kula taliyeen in xilligani aysan ahayn inuu tartamo islamarkaasina ugu dambaynta uu go'aansaday inuu iskaga tanaasulo anigoo magacayga la yidhaahdo cabdi xisudan ahaana musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaan shacabka reer jubbaland saaxiibada dal iyo dibad iyo dhammaanba taageerayaasha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan ahay aqoon-yahan daayar oo u hawooday inuu aqoontiisa waayo aragnimadiisa uga faa'iideeyo dadkiisa iyo dalkiisa waxaan in muddaha soo wadnay olole ay ku baxday maskax tabar iyo dhaqaalo badan anigoo u mahadcelinaya mahadcelin ballaarinna u jeedinaya saaxiibadii igu garab istaagay kuwii ila shaqeeyey kuwii isoo hambaliyeeyey iyo kuwii qalbiga ka jeclaa inuu ololahaygu najaxo waxaan ogahay inuu yahay go-aan qallafsan balse markaan xeeriyey xaaladaha maanta ku haraysan jubbaland waxaan u arkay inay muhiim tahay inta in danta gaarka ah laga horumariyo midda guud ee bulshooyinta jubbaland waxaan shacabka jubbaland u rajaynayaa guul mustaqbal wanaagsan horumar barwaaqo iyo amni daa'ima oo joogto ah iyo inuu ka samata bixiyo duruufaha qallafsan ee ku xeeran xilligan doo- xilli doorasheedkan dhanka kale axmed cabdi oo ka mid a musharaxiinta u taagnaa xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland ayaa isna istanaasulay isagoona tanaasulaadiisa u sababeeyey in la taliyaashiisa ay u sheegeen amaba kula taliyeen inuu xilkaasi uu u tartamayo uu iskaga tanaasulo anigoo ah axmed cabdi cabdi ahna musharax madaxweyne een, jubbaland waxaan maanta u imid t v-ga aniga oo daneynaya arrimo aniga ii gaar ah een, aniga iyo la taliyaashayda iyo bulshada aniga igu xiran ay ii ololeynaysay waxaan go-aansanay oo isla qaadanay talo ah inaan ka tan ka tanasulo doorashadii aanan sii wadanin sababtoo ah eh, danta ka jirta jubbaland waan inaan qeybtayda ka qaato taas waa danta ka jirta in waktigu yahay wakti cidhiiriya culays badan uu jiro orod badan oo jiro aan u sidaas darteed aan u sala- u tanaasulo ma- musharaxiinta kale sidaas darteed taa aniga ayay iga timid anigoo raalligayga ah aniga iyo asxaabtaydii ummadda igu xeeran oo dhan go-aanka annaga ayaa qaadanay inta ila qaadatay oo taladaa iila timid oo igula talisayna waa uga mahad celinayaa iyo dhammaan reer jubbaland isku daygaygii ama hawshayda aan rabay inaan sii wato meesha ayaan ku soo jaray waana danta ummadda reer jubbaland ayaan u arkay anigii asxaabteeda waan wada aragna sidaas darteed waa mahadsantihiin go-aankiina aad iila timaadeen anna waa idinla qaatay tanaasulaada labada nin musharax ayaa waxay imaanaysaa iyadoo maanta khudbada jeedinta musharaxiinta ay ka socoto magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland waxaana horey u jiray cadaadisyo ay saareen iyo hanjabaado dowladda kenya ay usoo dirtay musharaxiinta la tartamaya axmed madoobe oo loo sheegay in laga mamnuuci doono amaba la saari doono xayiraado dhanka socdaalka ah gaar ahaan in aysan imaan karin dalka kenya xubno ka tirsan ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay ka warbixiyeen sababta keentay qaadashada lacagta shilinka soomaaliga ee laga socodsiiyey gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey sababta keentay in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga ah oo muddo ku dhow saddex sano aan laga isticmaalin magaalada beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah oo ka warbixiyey magaaladan waxay ku kala shaqaysan jirtay shilan soomaaliya kadib broblem dhacay darteeda dadkii way iska joojiyeen dibna waa loo ahayo shilinka soomaaliga ahay markii doolarkii wax lagu gatay shilinka soomaaliga iyo doolarkii ummaddii difarsi badanaa ku dhacay halkii doolar waxaa loo xisaabiyey labaatan iyo laba kun kadibna dadkii dhaqaale burbur badan baa ku dhacay halkii shay markay gadanayaan halkii doolar waa labaatan qofkii hal doolar wax looga gata waxaa ka maqan lix kun toban doolar ninkii maanta ku adeegta waxaa ka maqan lixdan kun sidaa darteed markay arrintaas dhacday ganacsatadii waxay ay arkeen in magaaladii dadkii danyarta ahayd ay ku baaba'san yihiin nin uun ganacsiga oo tuun weyn unbay dan ugu jirtaa mawgi doolarka dadkii ganacsiga ay dan uguma jirto sidaa darteeda ganacsatadii ashirtay waxay go'aan ku gaareen inay keenaan lacagtii muqdisho lacagtaasna dadka la yidhaahdo ha la socodsiiyo dan badanna ay ku jirto waxaana diyaar u ahay anigana raashinkan oo ad ujeeddaan ama saliidda leh ama bur kale ama dhammaan inaan shilin soomaali ku gado shilin soomaaliga hoostiidu yaallaa kolley dad ii keena aniga maanan keensanin waxbaa lagaga iibsaday aadaan ugu faraxsanahay dal kasta oo jirana wuxuu asiga leeyahu sharaf ku leh sidaa darteeda in lacagteen ay noo socoto aad baan ugu kalsoonahay waana ku faraxsanahay dadkana waxaan dhihi lahay lacagta ayada ee ku macaamila maadaama duruufta jirta iyo gobolkii dhaqaale burburka ku sii dhacay iyo dadkii danyarta ahayd maalin kasta qayb baa sii baxaysa waxay aadayeen meel al meeshiina soomaaliga ka socdo idan kolka ma annaga kaligana meesha ku saarayna in dadkii ganacsatada iyo dadkii dhammaan ay joogaan oo dadkii wax wada cunaan sidaasaan u yeelan ganacsataan ka shirtay sidoo kale ganacsatada kale gobolka hiiraan ayay ugu baaqeen in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga maadaama dhibaato badan ay la kulmeen dadka ku nool magaalada beledweyne hallays raaca reer beledweyne ha isku duubnaadaana shilinka soomaaliga ha la qaad shilinka soomaaliga waa u baahi qabnay saddex sano shilin soomaali aan tiriyo ma arkin hadda xiise weynaan u qabaa doolaraan sarrafoo haayaa shilin soomaaliyaan qaatoo haayaa habeenkii xitaa waa barkadaa xiise aad u weynaan u qabaa ilmihii masaakiinta caseeyihii tuugsayaashii dad waayeelle aan lacag tuuro karin reer baadiyihii kulli waa loo rafaaday aad iyo aad weyn baahi ugu qabnaa shilinka soomaaliga waxa diidaayo oo caqabadda keenayna waa ganacsiga ganacsiga waxaan ka codsanaynaa shilinka soomaaliga inuu magaalada keeno maxaan kuu sheegaa si fiican uu kala socoto sarraflayaasha la soo dhigo magaalada ay kala socoto waa kuwan ciyaalkan yaryarkaa hadda caseeyo waaye ninacay ku gadanayiin insha allah inta dhimanna inuu noo dhaqaaqa oo shilinka soomaaliga aan kuwada shaqaysanno oo aan ku ganacsanno oo maacuunta ku gadanno oo qudaarta ku gadanno oo hilibka ku gadanno oo caanaha aan ku gadanno oo wax walba aan ku gadanno joodarigaas aniga waxaan gadi jiray eh, laba iyo toban doolar markii hadda la sarrafana wuxuu noqonaa laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga uu noqonaa marka markii dhaqaale ahaan la xisaabtama doolarkii la tuuri jiray iyo muxuu ahay kaashka hadda la bixinaa markii la xisaabo wax badanoo u dhexeeya oo farqaa u dhexeeya masalan hal doolaraan aniga aan hilib iyo qudaar aan ku celcelin jiray hadda halka doolar labaatan iyo wuxuu ii noqonaa shan kun oo shilinka soomaaliga toban kun hilib aan ku gadanaa shan kun qudaar aan ku gadanaa toban kunna ilmahaba bareega u kala siisanaa marka lacagtaas waa lacagteenni aan ku soo dhaqmi jirnay waa tii xamar ka socoto weligeedba socon jirtay waana ku qanacsannahay bari iyo oraxsan inay noogu wada shaqayso ha nala qaataana ha nagula shaqaystaana ha nala ha nagula manaafacaadaana wax badanaa nooga soo noqonaya midii doolarkeed waa laysku qaaday in shirin soomaaligii laba sano iyo wax ka dheer magaalada ka maqnaa wuu noo soo noqday nasiib wanaag ee, oo aan sarrifayno oo aan qaadanayno waa aan ku faraxsannahay dadku waa soo dhoweeyeen boqolkiiba boqol ee, qof kasta oo maqla meesha uu joogo wuu ka hambalyeynhayaa oo isleeyahay waa alxamdulilah rabbilcaalamiin ayadoo lacagihii elektarooniga ahaa lagu wareeray oo e v cgii iyo e dahabkii dadkii shirkadihii marmar ataanadu ay ka tegayso marmar haddaanan la kugu didin ee waa- biis iska noqonayso ee, oo lacagtii gacanta laga isticmaali jiray gac- ay- ay ka baxday meesha dadkan aan ku wacyigelinaynaa wixii haddaanan la kugu diidin ee, raba inay wax ka faa'iidataan oo bartaanna inaan barna diyaar baan u nahay intaas ee, waxaa noo dheer dadku hadda ma ay aaminsana inta badan ee, waxay leeyihiin lacagtan waa lacagii dhowr goor lagu dhacmay aad buu mahadsan yahay bashiir guud ahaan waxaa inta ku dhan warkii dooraad kala socotaan raadiyo cadaado tan iyo kulantay dambe nabaday